beesha dabar ee degta wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxa ay munaasabad ka dhacday magaalada bu'aale ku wareejisay laba boqol oo neef oo ari ah waxayna ugu talagashay inay ku taageerto ciidanka mujaahidiinta ee ku jilib xiran furimaa hore ee dagaalka munaasabadda ayay boqolaalka neef ee ariga ah ku wareejinaysay beesha dabare waxaa ugu horeyn ka hadlay odayaasha iyo ugaaska beeshaasi ee jubbada dhexe ugaas cali cismaan dacar inaamij aakisaga bilaabo xasan maxamed cusmaan oo ka mid aga nuqabada beesha dabara oo si degta jubbada dhexe alxamdulilah ilahay kama xasan mahad oo ballaaw iyo dhammaad mad maluuna ilaahay oo iskala abadiya agta alxamdulilaah uma alxamdulilaah uma alxamdulilaah bacdallaahi xafaday meeshay geen kulungni ilaahay oo kama xasanna kulmasi uno nabad qabna amni qabna matar qabna istigraar iyo ammaano qabna allah agoo mahad iskale mee anta sheegnayaa goobtay lama boqol neef eran ag in oo ku wareegaysa mujaahidiinta oo muraabadiinta ayaan ribaad ka jiraan in soori kuweeladan ama martiqaad kuweeladan in sheegni ilaahay dartaas in sheegni ilaahay ikhlaasna on kuweela intaasoo meesha on kulungni meenasa wareegaysnaa beesha dabara ugaaska jubbada dhexe ugaas cali cusmaan dacar ugaas dhamaday boqol neef eran agyaan oo goobta diyaarka agta aragaysta kal wareeg insha allahu tacaala jazaaka allahu khayr ilaahay baan u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa mujaahidiintii oo u halgantay in diinta la fahmo ilaahay weyne waaxidka ahaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa wakhtu jihaad ilaahayn waafajan waan u mahad celinaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa kii shahiidayna shahaadada allah ka aqbala kii dhaawaan allaha buujiye midda kale anigu hadlahay waxaan ka mid ahay odayaasha beesha reer dabara oo degan gobolka jubbada dhaxag marka insha allahu tacaalaa waxaan bixinay laba boqoloo ari ah waxaan u bixnay ilaahay dartiis waxaan u bihnay yaa ayuha aladiina aamanuu in tansurullaaha yansurukum ilaahay baa nagu yidhi in diinta loo kaalmay waa insha allahu tacaalaa in kutaabka ilaahay kor noqdo ayaan ku kaalmayn ayaan u bixinnay haddii ilaahay yidhaahdo markii koowaadna maaha markii labaadna maaha weligeenna waan taagnaanaynaa naf iyo maal haddii alledma waan u taagintay ilaa gaala isu dhiibto waan u taagnaanayna insha allahu tacaala biajaan biajada waxaan keenayna haddii ilahay yidhahdo la iyo gel insha allahu tacaala intaasaan ku soo gebagabanaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ahay ragga noqobada oo reer dabaraan ka mid ahay waa isxilqaanay xoolaha mujaahidiintaan u raadinay reerka beesh waa ugu soo qaadnay meel badanay degtaa beesha dabara waxay degtaa shabeelladay degtaa baayay degtaa jubbooyinkay degtaa meelo badanay degtaa alxamdulilaah walaalahaas oo ribaadka ku jira oo duurka waxaa kanaacada iyo wax kasta habeenkii ay dhex baryahayaan yaan xoolahan u keennay marka wabilaahi towfiiq waxaanu ku wareejinay ugaaskeenni cali cusmaan dacar yaan ku wareejinay wabilaahi towfiiq bismillaah alxamdulilahi rabbialcaalamiin wabihi nastaciinu calaa amuuri dunya waddiin wasala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed waalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin la wareegi lama boqoloo neef eran agyan oo dabara yeeran idirmadoow gaar ahaan dadka sadega jubbada dhexe degmada bu'aale la wareegi lamadii boqol nabadoona isin sheenta isin kala wareegi haa ilaahay indiin maasig wareegaysaa waaliga gobolka jubbada dhexe shaali darwiish lan oo meel erkar isunkureerna kisimaakas agi waaliga meesay kala wareegta lama boqoloo riyaad oo eran agta oo meel erkar isunkureer dabar hesheeni yeeran idirmadow sheenti ilaahay idinkaas shakhsiyaad oo ilaahay dartaas inbeesidan u sii wafaan iyo meel erkar isluwiini iyo kibir ama halsiinka arag in agun oo insheenan xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarigan bariga afrika meel erkar isunkureer meel luunsheeniya mujaahidiinta siga dagaalan safka hore wo meel erkar isunkureer mee agyaana sooriye ama kuusaar raggii oo meelarka mujaahidiinta aguuhi kii meelarkar isunkuran shahiidin shahiidada ilaahay ha aqbala kii dhaawacmin dhaawacakaas ilaahay ha bogsiisa meelunkusheeni isunkuran rag akay meeshatay ka jilbi xirinyan inay soorii kaweeladan ama kuusar kaweeladaan saasoo in sheegni ilaahay dartaasonan dhiifeeshna insha allahu meelarkar isunkuraarin sidaysan ogtaanba gaala jabtii gurguurti iyo antiilamud aguhi iyo anayta weliya meelarkar isun baclaakaas aguhiba jaban ilaahay jabasi ilaahay jabasi lankalaas jabaskana ma jara ajabasa idisunkureerna dadkii korweel heeshe kelimada ilaahay inay kor nagato ragge oo meelarkar isunkureen jihaadin heeshan oo dagaalin heeshan oo ayaalkanaw agyan meelarkari kii nafta kabeesi iyo nayto kii maalka beesi iyo kii meelarkari isunkureen iclaamka hadalaba inta beesi heeshte anta atay jabasi gaale jabti ilaahay oo jabasi dhammaastar hosbed insha allah dagaalkan xamar oo ka darar ilahay idinkaas maalama dhow yaan haa ilaahay indiin mees rajaashnaa insha allahu in meelarkari isunkureerna odayaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab meelarkar isunkureen muxaadarashaan xamar ama meelarkar isunkureen fariisiinka lihii xasan gurguurta aguhi insha allahu meelarkar isunkureena meeshii uso khasraa kas awhi insha allahu in kumahadaraashano jeelna ilahay idinkaas insha allahu ono baclaakas ognaaks ruwogna ilahay indiina saaso waraji kilin ilahay idinkaas insha allahu waana sanagata ha amerikan aguhi yahan melerkare isunkureerna afrikaan kale aguhiba gaala jabti gaala jabti ilaahay jabasi insha allahu dhamaastiro sibida intaa taynasa dhamaatirna ha ilaahay rob insha allahu maalka kayna saaso imbeesni ilaahay darteeso imbeesni in oo melerkare isunkureerna mujaahidiinta safka hore ka dagaalangaystan kuusarka weeladan ama maragka weeladan ama meelarkar isunkurar a rigo ribaadka ke meelarkar isunkurar hima yanayto maalna dhexinta yanayto roobka isurinyan wa ambeeseysna ununa garab kusoo agna insha allah wabilaahi towfiiq waxaa sidoo kale goobta munaasabadda ka hadlay ugaaska beesha ajuuraan ee labada jube ugaas muuse wuxuuna bogaadiyey xoolaha ay beesha dabarri ku wareejisay ciidanka mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka alla subxaana wa tacaala ku mahadsan allihiina siiyey nicmatulislaam nicmatuliimaan nicmatulamni sidaad u jeedeen maanta xafladdan beesha dabaro oy deeq ugu bixisay mujaahidiinta furunta joog ilaahay subxaana wa tacaala allah idinka aqbalo ikhlaas allah idinka dhigo walaalaha oo loo hibayna waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay guusha zaa'id ugu noqoto taas saasaan leenahay tan kale waxaan leenahay beesha inaad garab istaagteen mujaahidiinta waa ujeednaa naf iyo maalba ilaahay ha idin zaa'idiyo ilaahay baa wax walba bixin karaa qalbigiina saafi ilaahay dartiis haddaad u bixiseen ilaahay mulaacafun mulaacafun idinka dhiga taas taasaan leeyahay tan kale waxaan leeyahay mujaahidiinta u duceeya ha loo duceeya beesha dabar waxaan ku tuuraah gabay yar ga'alla qoreen dhekon waaye guulahay eebbeeho waaye garguurta iyo gaalaba godkii gishinaa idinku soo gelaynaa guusha mujaahidiinta iska leh waxaan rabnaa haddii ilaahay inaan foolba meesha aad fadhiisay muqdisho aad ka fadhiisay inaad raayadda laga taago allahu akbar allahu akbar intaasaan u leeyahay